afhayeen u hadla waaxda gaashaandhigga maraykanka kabtain jeff davis ayaa shir jaraa'id oo arbacadii shalay uu qabtay waxa uu kaga hadlay duqaymo ay ciidamada maraykanku ka geysteen qaybo ka mid a gobolada mudug iyo jubbada hoose halkaasi oo ay sheegeen inay ku beegsadeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan noo soo koobaya kabtain jeff davis ayaa waxa uu sheegay in weeraro ka kala dhacay magaalooyinka kismaayo iyo gaalkacyo maalmihii arbacada iyo isniintii ay ku beegsadeen kooxo ka tirsan ururka al-shabaab waxa uu tilmaamay in magaalada gaalkacyo ay ka war heleen in koox ka tirsan ururka al-shabaab ku samaynayeen waxyaabaha qarxa islamar ahaantaasina iyagoo taasi ka duulaya ay sidoo kale weerar ku soo qaadeen ciidamo soomaaliyeed ee lataliyaal maraykan ah hase yeeshee iska cabin ay sameeyeen ciidamadaasi sida uu kabtain jeff davis sheegay ay ku beegsadeen koox ka tirsan al-shabaab magaalada gaalkacyo halkaasina ay ku dileen sagaal ka tirsan ururka al-shabaab We have a, a, small number of U.S. personnel in Somalia that are supporting uh, both the government of Somalia and AMISOM. Uh, waxaa soomaaliya noo jooga tiro yar oo ciidamo maraykan ah oo ka taageeraya dowladda soomaaliya iyo amsom dadaalkooda dagaalka ka dhankay al-shabaab oo ah garabka alqaacida ee dunida halkaasi u jooga waxaa jiray laba kiis oo toddobaadkii tegay dhacay oo aanu qaadnay weeraro isdifaacida waxaana jirtay in ciidamo maraykan oo ay la socdeen kuwo soomaaliya oo dhulka howlgallo ka samaynayay ay soo weerareen kooxda al-shabaab waxaana ay sameeyeen isdifaacid iyagoo weeraray ilihii kooxahaasi ay ka imaanayeen mid wuxuu ahaa sebtembar lix labaatankeedii oo kismaayo soomaaliya oo dhinaca koonfureed ah
The other on September 28th, uh, which was, uh, I guess, overnight here. Um, that was in Galkayo, which is up in Puntland, on the sort of central uh, part of Somalia. Um, was uh, this was a Somali-led counterterrorism
midka kalena sideed labaatanka sebtembar halkaas waxay ahayd gaalkacyo puntland ee bartamaha soomaaliya waxaan kaga sheegi karaa wuxuu ahaa howlgal ay soomaalida horboodayso ee ka dhan ah argagixisada si looga hortago kooxda al-shabaab oo samaynaysay waxyaabaha qarxa markii ay taasi samaynayeenna koox hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa soo weerartay ciidamada soomaaliyeed iyo la taliyayaasha maraykanka kuwaasoo halis geliyey nabadgelyadooda waxayna ciidamada soomaaliyeed ku warceliyeen xabado iyo inay isdifaacaan maraykankuna wuxuu ku jawaabay duqaymo si ay u baabi'iyaan halisaha halkaas waxaa lagu dilay sagaal ka mida maleeshiyaadka cadowga waxaa naga go'an inaan asxaabteenna ka caawinno baabi'inta argagixisnimada oo aan horumarina nabadgelyada gobolka argagixisada rabshadaha wata waxay halis ku yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka
soomaaliya to our partners in eliminating terrorism and advancing security in the region. Violent terrorists endanger the safety and stability of the Somali people.
hadalka afhayeenka bentagonka maraykanka u hadlay ayaa waxa uu imaanaya xili wasiirka maamulka galmudug soomaaliya cismaan ciise nuur taardhuleed uu v o a u sheegay in weerarka ay ciidamada maraykanku geysteen uu ahaa mid lagu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug oo aan wax shabaaba lagu beegsanin isagoo intaasi ku daray in labaatan ka mid ah ciidamada maamulka galmudug halkaasi lagu dilay waxa uu ku eedeeyey maamulka puntland inay warbixintaasi khaladka iyagu bixiyeen islamar ahaantaasina ciidankoodu ay qayb ka ahayeen ciidamadi kuwa maamulka galmudug soo weeraray inkastoo puntland ilaayo hadda arrinkani ka hadlin ayaa waxa uu taardhole dhinaca kale sheegay in galmudug uu yahay maamul la dagaalamaya kooxda al-shabaab dhinaca kale kabtain jeff davis waxa uu sheegay in weerarka kismaayo ka dhacay isniintii ay ku dileen afar ka mid a maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday kama uusan hadlin in weerarkaasi gaalkacyo ka dhacay ay ku beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug iyo in kale waxaase uu ku nuxnuxsaday in weerarkaasi uu ahaa mid ay ku bartilmaamaysadeen kooxda al-shabaab ayna halkaasi ku dileen sagaal ka mid a kooxda shabaab jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halkaad kala socotaana waa v o a washington